أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه تفسير سورة الحجر هذا متكن تفسير سورة الحجر سورة اللي راه سورة الحجر تفسير كيديو بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد مجاهد بن جبري وحوير في تفسير قوله تعالى قولك إلهي مركو فسره مجاهد وحوير صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم قال إلهي وحوير جل جلاله هذا كان صراط جدو jidkaasu calaya dushayda uu ahaaday bimacnaa an uwadixa jidkaas inaan caddeeyo aniga ayaa dusha iska saar uu yidhi alle subxaanahu watacaala qaala ilaahay wuxuu yidhi haadaa kan israadun jidwood jidkaasoo calaya dushayda uu ahaaday bimacnaa an uwadixa inaan caddeeyo jidkaasoo mustaqiimun ee toosan jidkaa toosan inaan caddeeyo aniga dusha iska saar uu yidhi rabbi jala jalaaluh mujaahid marka aayaddaa markuu fasirayo wuxuu yidhi alxaqu yarjicu ila allah xaqu wuxuu u laabtaa xagga ilaahay oo ilaahaya subxaanahu watacaala xaqa caddeeyo isagaa iska leh wa calayhi cala allahi ilaahay dushiisaana dariiquhu ay tawdiixu dariiqihi dariiqi اlxaqi dariiquhu tawdiixu dariiqihi dariiqi اlxaqi dariiqa xaqa caddayntiisana ilaahayaa dusha iska saaray subxaanahu watacaala waddada xaqa inuu dadka u sheego uu caddeeyo alla jala jalaaluh qaala alimaamu الbukhari raximah اllahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi labiimaamin mubiinin markuu sheekhu fasirayey wa inahumaa la biimaamin mubiin wa inahumaa labadaas qaryo waa quraa luudin qaryooyinkii lagu halaagay qowmuluud qaryooyinkii qowmuluud lagu halaagay iyo asxaabuulayka qaryooyinkii lagu halaagay labadaa qaryaba ilaahay wuxuu yidhi la biimaamin dariiq ayay ahaadeen dariiqaasoo mubiinin cad oo heer quraysh iyo inta ku cibro qaadanaysaba dariiqaa way soo mari jireen may ku cibro qaataan guryihii lagu halaagay iyo waddamadii ay deganaan jireen iyo qaryooyinkii ay deganaan jireen iyo waddo caday ku yaallaan may ku cibro qaataan fasaadkan waa looga horreeyo dadkii uga horreeyey meeshay mareen ay iyaguna marayaan sheekhu marka labiimaamin mubiin markuu fasirayo wuxuu yidhi cala dariiqii ahaadeen cala dariiqi waa tafsiirun liqowlihi tacaala labiimaamintaas labiimaamin macnaheeda cala dariiq ah labadaa qaryoba waddadoodii ku yaal way sii marayaan waa soo marayaan may ku cibro qaataan qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala waqaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala qowlka ilaahay markuu fasirayey lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun aayaddaa markuu fasiraya ibnu cabaas wuxuu yidhi lacamruka lacayshuka lacamruka lacayshuku ku fasiray lacamruka khidaabkan waa khidaab muwajah ilaa nabiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam lacamruka lacayshuka noloshaada ayaa dhaartaydu ahaatay oo noloshaadaan ku dhaaranay nebiyullahi moxamedu sala allahu wasalam baaraka calayhi innahum gaaladu la fii sakratihim yacmahuun baadidooda ayay ku dhex jahwareersan yihiin marka tani waxay ka mid tahay manaaqibka iyo waxyaalaha fadaa'ilka ilaahay uu ku manaystay nabigeena sala allahu alayh wasalam lianna allaha subxaanahu wa tacaala aqsama bicayshi wa xayaati rasuuliillah maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosha nabigu ku dhaartay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxayna ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya maqaamka nebigu intuu yahay oo ilahay agtiisa uu ku yahay jala jalaaluhu qaala alimaamu albukhariy raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi qowmun munkaruun inakum idinku yidhi nabiyullahi ibraahim malaa'igtii u timid ula hadliya malaa'igtii la timid ula hadliya nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi inakum idinka qowmun qolaa tihiin qoladaasoo munkaruna la inkiroon la garanayn maba idin aqaanu yidhi waxaad tihiin ma garanayo yidhi markii malaa'igtii ay u yimaadeen bukhaari marka wuxuu yidhi ankarahum malaa'igtii martida aheed oo nebi ibraahim u timid waxaa inkiray luudun waa nebi luudo nebi ibraahim ma ah nebi luudo inakum ayuu yidhi nebiyullaahi luud qowmun qoom ayaa tihin markay malaa'igtii u yimaadeen qoomkaasoo munkaruuna la inkiro oo idinma garanaynu yidhi nebiyullaahi luudu qaala wuxuu yidhi marka bukhaari ankarahum malaa'igtii u timid waxaa inkiray luudunaa garan waa inkiray macnaa wuu fahmi wuu garan waayaa loola jeeda wuu garan waayey markay u yimaadeen qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi kitaabun macluumun kitaabun macluum markuu fasirayey wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa walahaa kitaabun macluum wamaa ahlaknaa min qaryatin ilahay wuxuu uhi qaryo ma aanan halaagin ilaa haddaan qaryo halaagnaba walahaa qaryadu waxay lahayd kitaabun ajalun saasuu bukhaari ku fasiray ajay lahayd iyo muddo loo qabtay ajalkaasoo macluumun la og yahay qaala albukhaariyu ajalun qaryo kastoo la halaago ajalkeediyaa lagu halaagay ajalkeedii u qornaa ayaa lagu halaagay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi lowma markuu fasirayey hal laa ta'tiina ayuu ku fasiray low maa ta'tiina bilmalaa'ikati aayaddaasi ula jeedaahe low maa ta'tiina maad noola timaadid nebiyullaahi maxamedow sala allahu alayhi wasalam bilmalaa'ikati inta bini aadam yacni naloo keenayo malaa'ig baa naloo keeno ayran malaa'ig baa naloola timaadid bukhaari marka wuxuu yidhi lowmaadaas hallaa ayaa laga wadaa hallaa aadaatu taxdiid lowmaada aadaatu taxdiidaa loola jeedaaho hallaa ta'tiina malaa'ig baad noola timaadid qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi shiyacin umamun ayuu ku fasiray walaqad arsalnaa min qablika fii shiyaci alawaliin walaqad arsalnaa min qablika adiga hortaa waxaan dirnay nebiyullahi maxamedu sala allahu alayh wasalam rusulkaa horraysaan dirnayoo fii shiyaci alawaliina ummadihii hore dhexdoodaba rasulaan ku diri jirnay ummaddan heer qurayshiya uguma horreeyaan ummad rasuul loo soo diro ummaddaadu uguma horreeyaane umamkii horeba risaalaan soo gaarsiin jirnay oo rusulaan u soo diri jirnay marka shiyacuu rabaa inuu fasiro wuxuu yidhi sheekhu shiyac umamaa laga wadaa umam fii shiyac alawaliin umam alawaliin ummadihii hore rasuul ayaan iyagana u soo diri jirnay wuxuu yidhi sheekhu walwliyaau owliyada naftooda owliyada wuxuu ka wadaa awliyaau rajul aladiina yansuruunahum dadka ninka u hareereeyo qofka kugu hareeraysanoo kuu hiilinayo kuu gargaarayo ku jecel owliyada dadka adiga ku jecel aydan shiyac waa la yidhah waata la yidhaha shiica shiica kuwa la yidhahho shiicatu caliyin ana sida caliyi sheeganayaan inay jecel yihiin sida caliyi sheeganaya jecel yihiin marka shiicada qofka adiga kuu nusraynayso ku jecelna shiica waa la yidhaha yidhi shiica qofka adiga ku jecel isagana waa la yidhaha shiic waa la yidhaha oo jamcu shiicatina wa qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wa qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala qowlka ilaahay markuu fasirayey yuhracuuna waxay yidhaahaan nusaakhda ku soo daray aayadda nuskhada nusaakhda weeye mooye suuratu huud wey suuratu huud ayay ku jirtaa aayaddani marka munaasaba uma lahan meeshan suuratulxijri nusaakhda ku soo daray yidhaaheen culimmadu wa qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala wa jaa'ahu qowmuhu qoomkiisiyaa u yimid nebiyullaahi luud yuhracuuna maxaa laga wadaa marka yuhracuuna xaal hee ay musriciina xaalay degdegayaan iyagoo degdegaya kuwii faaxishada rijaasha ku shamayn jiray iyagoo ordaya oo kala tartamaya u yimaadeen nebiyullaahi luudu qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi lilmutawasimiina markuu fasirayay linnaadiriina ina fii dalika la aayaatin lilmutawasimiin ayuu la jeedaa ina fii dalika waxa qur-aanka lasoo sheegay la aayaatin aayado lagu cibro qaato ayaa ku sugan yaa cibro qaadanaya lilmutawasimiina ayaa aayada ugu sugan yihiin linnaadiriina dadka wax fiirfiiriyo dadka fiiriyo fekeraya ayaa qur-aanka ku cibro qaato macaani iyo xikmooyin kala dhex baxa qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi sukirad markuu fasirayey laqaaluu inamaa sukirad absaarunaa bal naxnu qowmun masxuuruun aayaddaasu rabaa sheekhu inuu fasiree waxay dhihi lahayn haddii xataa walow fataxnaa calayhim bay qisadu la xidhiirtaahe walow fataxnaa calayhim baaban min asamaa haddii albaab xataa samada looga furo oo lasoo tuso malaa'igtii iyo xaqii iyo loox maxfuudkii iyo wax walba lasoo tuso oo la yidhaha waxaani sow xaqiiqo ma aha indhihiinna sow kuma aragtaan laqaaluu waxay dhihi lahaayeen innamaa sukirad absaarunaa indhaheenna nala daboolo wixii loox maxfuud nala tusay indhaha nala ka sixray maahane loox maxfuud maba ahayn xataa wax nala tus malaa'igtana lasoo malaa'ig ma ahayn waa nala sixray indha sarcaadiisa nala ku sameeyey xataa wixii xaqiiq malaa'igtii loox maxfuudkii iyo meeshii yacni diiwaankii wax walba haddaan baraati u tusi lahayn laqaaluu inamaa sukirad absaaruna bal naxnu qowmun masxuruun dadna sixrayaan ahayn markaan wax arkaynay indhahana laka sixray se xataa dhihi lahayn qofkaas marka wuxuu leeya dadkaas see lagu hanuunina see wax loogu sheegi dadka sidaas samaynayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi sukirad markuu fasirayey gushiyad absaaruna ayaa loola jeeda indhaheenna nalaka daboolo wax nalaka saari mooye waxaan soo aragnaba xaqiiqo ma ahayn qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun waa tii hadduu ku soo celiyey tafsirka hore ku soo celiyey lacayshuka qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi wa innaa lahu laxaafiduun innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun qur'aanka ilaahay wuxuu yidhi innagaa soo dejinnay wa innaa lahu qur'aankana laxaafiduun annagaa xafidayna qaala mujaahid wuxuu yidhi cindanaa agteennan ku xafidayna o ilahay ula jeeda cindiyatu makaanatin wa mansila maqaamka iyo mansilada qur-aanku ilaahay agtiisa uu ka joogo ayaa markaa la caddaynaya annaga agteenna ayaan qur-aanka ku ilaalinaynaa oon ku xafidaynaawo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi buruujan manaasila lishamsi waalqamari walaqad jacalnaa fi samaa'i buruujan walaqad jacalnaa waxaan yeelnay fi samaa'i samada dhexdeeda buruujan samada dhexdeeda buruujaan yeelnay buruujta maxaa loola jeedaa bukhaari wuxuu yidhi manaasila deegaano deegaanadaasoo lishamsi waalqamar qoraxda iyo dayaxa u sugnaaday qoraxduna meelo ay degto ayay leedahay dayaxuna meelo uu ku socdo uu dego ayuu asaguna leeyahay manaasishaas ayaa laga wadaa uu yidhi sheekhu buruuj qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi lawaaqixa markuu fasirayey wa arsalna riyaaxa lawaaqixa wa arsalna riyaaxa dabaylihii ayaan dirnuu yidhi ilaahay jala jalaaluhu lawaaqixa xaalay yihiin kuwa bacriminaya oo daruurtii iyo roobkii iyo waxaasi maaragta ahay isku geynayaan oy bacriminayaane lawaaqixa xaalay wax bacriminayaan daruurihii dabaylihii wuxuu sheekhu ku fasiray malaaqixa xaalay wax bacriminayaan dabaylahaas roobka iyo kuwaasay maaragta yani daruuraha ay isu geynayaan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi xama-in markuu fasirayey walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin min xama-in masnuun aayaddaas ula jeedaahe walaqad khalaqna alinsaana insaanka ilaahay wuxuu yidhi waan abuurnay min salsaalin min xama-in xama ayaan insaankii ka xama marka maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi sheekhu xama-u huwa jamaacatu xam'atin waa tacbiirkii hore jamaacada bimacna aljamciyuu ka wadaa jamcu xam'atinuu ka wadaa sheekhu jamaacatu xam'atin ay jamcu xam'atin xam'a oo xama in lagu jamciyey oo marka mufradkii iyo jamciiba marka maxaa u dhexeeya ta'da bis ta'daasaaba u dhexeeya mufradkii iyo jamcii marka xamada maxaa loola jeedaa wa huwa xamaduna addiinu waa dhoobo diinkaasoo almutagayiru isbedelay marka macnuhu maxay noqon min xama-in insaanka dhooban asalkiisii ka abuurnay dhoobo isbedesho meel lagu qamiiriyey dhoolo la qamiiriyo muddo meesha lagu qamiirinayey dhoobadaas iyo dhiiqadaa qamiirowday ayaa asalkii bini aadamku waa nebiyullaahi aadame halkaasaan ka abuurnuu yidhi alla jala jalaaluhu wa huwa addiinu almutagayiru waalmasnuunu masnuunkuna min xama-in masnuunin taasuu rabaa inuu fasiree masnuunkana waxaa loola jeedaa yidhi almasbuubu waa dhoobo meel lagu shubay oo meel lagu kaydiyey dhoobo meel lagu kaydiyey oo lagu shubay masnuun macnaa masbuub mid la shubay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi laa tawjal markuu fasirayey qaaluu malaa'igtii waxay yidhaaheen laa tawjal ha cabsanin oo ha baqin nebiyullaahi ibraahiimow laa takhaf ayaa loola jeedaa ha baqin nebiyullahi ibraahimow bishaaraan ku wadnaahe ha cabsanin qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi daabira aakhira ayuu sheekhu ku fasiray anna daabira haaulaa'i qowmun ana daabira haaulaa'i maqduucun maqduucun musbixiin anna daabira haaulaa ay aakhira haaulaa'i saasuu ku fasiray daabirka qoladan gaalada aakhirkoodu maqduucun waa la jari doonaa ciribtooda dhan waa la jari doonaa musbixiin xaalay waa beriystay waagu hadduu u beriyo waa la cirib jari doonaa kuwan waa qowmuluudaa loola jeedaahay qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala labiimaamin mubiinin mark tii uu ku soo celiyay haddana tafsiir kale u samayn wainahumaa labiimaamin mubiin alimaam waxaa la yidhah yidhi xagga luqadu markan ka hadli xagga luqada imaam waxaa la yidhaha kullu ma tamamta bihi kullu maa shay kasta shaygaasoo itamamta bihi shayga aad ku dayato oo wahtadayta aad ku soo hanuunto wax walbood ku hanuuntood ku dayato ayaa imaam la yidhaha marka may ku cibro qaataan ay ku hanuunaan way halaaggii waddooyinkaasay soo marayaan waddooyinka ay ku halaagsameen qowmuluud iyo asxaabul ayka iyo ay ku halaagsameen ayay soo marayaane may ku hanuunaan ay ku cibro qaataan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala sheekhu wuxuu ku yidhi alsayxatu alhalakatu ayaa loola jeedaa fa akhadathum asayxatu sayxaa qabatay qowmuluus sayxada marka maxaa loola jeedaa gaaladii sayxada lagu halaagay alhalaka halaag ayaa qabtay oo gaaladii waa la halaagay qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu qowlihi tacaala adaa midkani baabu qowlihi tacaala qowlka ilaahay u baab yahay ilaahay uu yidhi ilaa man istaraqa asamca faatbacahu shihaabun mubiin ilaa man waxaa laga soo reebi oo laga soo istidnaa aayaddii ka horrayso waxafidnaaha min kulli shayطaanin rajiim waxaanu samadii ka ilaalinay oon ka xafidnay shaydaan kastoo rajiim ah samadii inuu koro waan ka xafidnay oo waan ka ilaalinay ilaa man shaydaan mahane markaas istidnuu markaas halkaas laga soo istidnay ilaa man shaydaan mahane shaydaankaasoo istaraqa soo xaday assamca maqalka malaa'igtu waxa ay ku sheekaysanayaan shayaadiintu intay isfulfulaan ay markaas soo xadi jireen waxyaalaha malaa'igtu ku sheekaysanaya samadee ilaa man shayddaan maahane shayddaankaasoo istaraqa soo xaday assamca maqalka waxyaalaha yacni samada ay uga sheekaysanayeen malaa'igtu soo dhegeysadoo soo xado tuugannimo uu markaas wax ku xaday maahane oo fa atbacahu uu soo dabagalay midkaas mustariqa ah oo dhegaysiga malaa'igta soo xaday soo dabagalay uu soo raacay shihaabun dab uu soo raacay tabaaburahaas dabka ah dabkaasaa lagu halaagi markaa dabkaasoo mubiinun ee cad dabkaasi markaa lagu halaagayo midkaa isaga tuugga nafsadiisa dabkaasaa soo dabagelayo waafaqayo isagii halaagayo si uusan mar dambe meesha ugu laabanin marka maxaa loola jeedaa aayadda qisaskii iyo axaadiistii ku soo arooray ayuu sheekhu noo sheegi qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadaثana caliy bni cabdillaahi huwa almadiniyu albasriyu qaala xadaثana sufyaan huwa bnu cuyayna can camrin camr bni dinaar ilmaki can ikrama can abi hurayra yablugu bihi الnabiya waa marfuucu ka wadaa mar haddii cibaarada u isticmaala yablugu abu hurayra bihi xadiiska annabiya nabigu gaarsiinay ukori macnaa yarfacuhu wey xadiis xadiis marfuuca weeye abu hurayre uu nabiga u kor yeelay salى اllahu wslam wbaaraka calayh qaala wuxuu yihi rasuulku salى اllahu عalيh wasalam idaa qudiya alamru fi الsamaa arrinka haddii samada dhexdeeda arrin haddii laga xukumo larabat ilmalaa'ikatu malaa'igtu way raaricisaa bimacnaa imaala loola jeedaa malaa'igtu way raaricine biajnixatihaa garbaheeday raaricisaa markii la yidhaha ilaahaa wa xukumay qadahaasaa la yeeli xukunkaasaa dhacay waxaasaa ilaahay yidhi markii la yidhaha garbahooday raaricinaya khudcaanan xaalay yihiin iyagoo khushuucsan oo dullaysan oo isu dullaynaya liqowlihi ilaahay qowlkiisa qowlka ila haybo ilahay ay ka heybaysanayaan sida marka wax loo ogo ilaaha waxaa yidhi ilaaha waxaa xukumay markii la yidhaha garbahay raaricinaya iyagoo dhan hoosay u jeesanayaan marka iyagoo u khuduucsan oo ka heybaysanaya ilaahay subxaanaه wa tacaala jala jalaaluhu kalaamkiisa iyo hadalkiisa ilaahay ka heybaysanayo kaأnnahu qowlka ilaahay waaba isagoo markii malaa'igtu markaas loo fiiriyo qowlka ilaahay waaba isagoo ku noqonaya malaa'igtii silsilatun silsiladaasoo waaqicatun ku dhacday calaa safwaanin dhagax sisib ah bir silsilad ka kooban oo dhagax sisiba xoog loogu dhuftay qofka waa isku naxaya marka macnaa haggee ka yimaadaan ayuu leeyahy markii la yidhaha ilaahaa sidaa yidhi ilaah waxaa xukumay waa naxayaan haddana maxaa la soo wadaa maxaa la markaasay khushuucayaan haybo iyo tadaruc haybada ilaahay aa qabanaysa wey marka kaannahu silsilatun calaa safwaanin maxaa loola jeedaa ulajeeddada ma aha kaannahu silsilatun calaa safwaanin tashbiihu yacni tashbiihu kalaami illaahi subxaanahu wa tacaala bisawti silsila yacni sifada ilaahay oo kalaamka ah loolama jeedo in lagu shabahayo silsiladda codkeeda leanna waxaa weeye laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la midihi ma jiraan marka in sifo ilaahay lagu shabahayo oo kalaamkii ilaahay ah in lagu shabahayo dhawaqa silsiladda loolama jeedo leanna waxaa weye taas haddii aanu ku fasirno waxay ka hor imaanaya qowlka ilaahay laysa ka midlihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir maxaa loola jeedaa marka kaأnnahu silsilaة calىa safwaanin mushabahu aawey mushabahu bihigin aawey lannu meesha aadaatu tashbiiha la sheegay kaanna waa aadaatu tashbiih waxyaala laysku shabahayaa meesha yaalla xaggee marka waxa laysku shabahayo maxay tahy waxa la shabahayo waxa weeye waa tashbiihu maa yaxsulu lilmalaa'ikati min alkhawfi wاlfazaci bikhawfi wa fazaci man yasmacu sawta silsila waxa laysku shabahayo waxa weeye yacni xaaladda iyo dareenka u xasilaya qof agtiisa silsilad uusan ka warqabin oo bira dhagax sisiba ay ku dhacday oo loogu dhuftay agtiisa isagoon filaynin oon ka warqabin xaaladda qofkaa u xasilaysa ayaa waxaa lagu shabahaa xaaladda malaa'igta u xasilaysa khowfka iyo haybada ah marka kalaamka ilahay ay maqlaan waa la fahmada soo maha mushabaha iyo mushabahu bihigu waa sidaas laakiin ma aha tashbiihu kalaami اllaahi subxaanahu wa tacaala bisawti silsila kalaamkii ilaahayo wax ilaahay xaggiisa ka imanayoo sifo ah in makhluuq lagu shabaho oo la yidhaha sifadii ilaahay waxay shabihi iyo hadalka ilaahay markuu ilaahay hadlayo hadalka ilaahaya wuxuu shabahayaa silsilo dhawaqaysa silsilo dhagax lagu dhuftay oo dhawaqaysa qaabkay u shanqarayso iyo ilaahay markuu hadlayo qaabkiisa isu eg suurtagal maaha mustaxiil macnaha looma jeeda xadiis macnaha marka loola jeedo waxaa weeye waa tashbiih maa yaxsulu lilmalaa'ikati min alkhawfi wاlfazac malaa'igta dareenka iyo naxdinta soo wajahaysa markay ilaahay kalaamkiisa ay maqlaan ayaa waxaa lagu shabahaa bifazaci wa khawfi man yasmacu sawta silsila xaaladda iyo dareenka uu soo wajahaya qof agtiisii birtaa yani qaylada agtiisa shagax lagu siiyey xaaladda soo wajahaysa laba xaaladood waxa la isku shabaha wuxuu yihi marka can abi hurayrata yablugu bihi nabiya sala allahu waslam wbaaraka calayh qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi idaa qudiya alamru fi samaa darabat almalaa'ikatu malaa'igtu waxay markaas raaricisaa biajnixatiha garbaheeda khudcaanan xaaliyan kuwa khuduucsan oo ilaahay u khuduucsan liqowlihi ilahay qowlkiisana u khuduucsan kaannahu qowlka ilaahay markaas waaba isagoo silsilatun silsilad la mida silsiladaasoo calaa safwaanin dhagax sisiba dushiisa ahaatay qaala caliyun waa sheekh اbukhaariy sheekh bukhaari wuxuu isnaadka wadayu caliy bn cabdillahi اmadini ula jeedaa qaala caliyun caliy bn cabdillahi اlmadini wuxuu yidhi wa qaala kayruhu hayru sufyaan sufyaan kayrkiis ayaa wuxuu yidhi safwaanin yanfuduhum dalika cibaaradaasuu ku daray yanfudhumta yanfudhum ayuu ku daray yanfudhum dalika ayuu ku daray waa kayru sufyaan waana mubhamo magaciisa lama sheegin sheekha riwaayada sidan siyaadiyey riwaayada waxaa ku daray sufyaan kayrkiisa la yidhi kayrkaana lama magacaabin wa qaala kayruhu kayru sufyaan sufyaan kayrkiisuna wuxuu yidhi safwaanin kaannahu silsilatun calaa safwaanin qowlkaasi waaba isagoo la mida silsilad la mida silsiladaasoo calaa safwaanin dhagax sisiba dushiisa ahaatay yanfuduhu malaa'igtii waxaa gaaraya bimacnaa yabluquhum dalika alqowlu qowlkaa ilaahay xaggiisa ka yimid malaa'igtii waa maqlayaan waa gaarayaan fa idaa wakhtigii fuzica argagaxii markii laga siibo can quluubihim malaa'igtii quluubtoodii haybaddii qowlka ilaahay ka qabatay qowlka ilaahay kalaamka ilaahay qadaha ilaahay naxdintii iyo haybaddii iyo cabsidii ka qabatay markii quluubtooda khowfka tafziic markii la yidhaha fazaca ama fuzica markii la yidhaha bimacna alisaalo wey facala haddii laga cabiro ficilka bimacna alisaalo wey waxaa la yidhaha fulaan yacni shakaytu fulaanan markii la shakaytu fulaanan facala markii laga dhiso shakwada hebelaan sheegashadii ka zuuliyey wey wuxuu sheeganayey ayaan ka qanciyey wey shakaytu fulaanan hebelaan sheegashadii ka zuuliyey fuzica can quluubihim quluubtooda waxa markii laga zuuliyo argagaxi iyo cabsidii facala markii loo dhiso macna alisaala qabtaa macna alisaalow fa idaa fuzica markii argagaxii laga zuuliyo can quluubihim malaa'igta quluubtoodii markii argagaxii laga zuuliyo haybadii qabatay qaaluu malaa'igtu markaa waxay yidhaahaan maadaa qaala rabbukum su-aashan yay weydiinayaan marka malaa'igta iyagaa darajaad ah maqaamaadkooduna kala waaweyn maqaamaadkooda iyagaa kala waaweyn oo kala garaada oo kala sarreeyow qaaluu malaa'igtii marka waxay yidhaahaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi rabbukum khitaabku muxuu ku dhici khitaabkaas wuxuu ku dhici su-aasha weydiinayaan almuqarabuun malaa'ig sida jibriil iyo mikaa'iil iyo ku waaweyn oo ru'asaa ulmalaa'ika loo yaqaan malaa'igta madaxdoodiiyo ilaahay agtiisa uga dhow xagga maqaamka ilahay agtiisa uga dhow kuwaasay marka su-aal weydiinayaan wa rabbigiin muxuu yidhi noo sharxa waxa ilaahay yidhi muxuu yidhi qaaluu markaasi waxay yidhaahaan kuwii muqarabiinta ayaa jawaabaye liladii kii malagii wuxuu ku yidhaah qaala ay sa'ala qaala bimacna sa'ala wey malagii su-aasha weydiiyey ayay u jawaabayaan muqarabiintiiyo waxay leeyihiin alxaqu xaqu ilaahay yidhi waxa ilahi yidhi wa qowl xaqa wey alxaqu midiin mise alxaqu idin kordhig alxaqa qaala alxaqa way markaa qaaladan ku camal siinayna aniga alxaqu waa ii goday alxaqu waa ii goday iyadana waa lagu wadi karaa waxaa laleeyahay huwa qowlka ilaahay uu yidhi alxaqu qowlka ilahi yidhi waa u xaqaho dhabaho xaqiiqa aho qaala markaasu wuxuu leeyahy huwa alxaqu wa huwa ilaahay alcaliyu alla sarreeyo wey alkabiiru ee weyn fayasmacuhaa kelimadaasaa waxaa maqlaya marka mustariqu samci maqalka malaa'igta soo waxaan leeyahy shayaadiinta soo xada shayaadiinta maqalka soo xadaysay oo isfuulfuulaysay ayaa kelimadaas soo xaday binbiqimay wa mustariqu samci maqalka midka xadaa haakadaa saasuu ahaado saasuu u yaallaa kuwa shayaadiinta oo malaa'igta soo xadaysa waxay ku sheekaysanayaan waaxidun hal shaydaan fowqa aakhara kan kale dushiisuu saaran yahy waa iskorkorayaan markaasay sidaas soo dhegaysanayaan wax malaa'igtu markaas ay ku sheekaysanayaan wa wasafa sufyaanu sufyaan wuxuu tilmaamay biyadihi gacantiisuu ku tilmaamay sida shayaadiintu isku fulfuulayaan markuu sheekhu xadiiska u sharxayo talaamiidiisa gacantiisuu saa isku saaray uu sharxayo shayaadiintu say isku korkorayaan fafaraja wuxuu markaa kala fogeeyey sufyaan bayna asaabici yadihi gacantiisa gacantaa faraheeda dhexdeeduu kala fogeeyey gacantaasoo alyumnaa ee midigta ah nasabahaa asaabicdii iyo farihii ayuu bacdahaa farihii qaarkoodu fowqa bacdin qaarka kale uu dul saaray marka gacantii midigta intuu kala gooyoy middaana dul saaray saasay isku fulfuulayaan sida farahii isku saarsaaran yihiin ayay isku fulfuulayaan shayaadiintu ayay soo dhegaysanayaan fa rubamaa waxaa la arkaa adraka shihaabu dabkii marka lagu soo tuuray tuugga dhegaysanaya meesha inuu dabkaasi haleelo almustamica shaydaankii wax dhegaysanayay qabla an yarmiya yarmiya maydin dhiga aniga yurma uu idhigay yurma ya kaasaa fiican misqooyinkaasaa fiican farubamaa waxaa laga yaabaa adraka shihaabu dabku inuu haleelu ku dhaco almustamica shaydaankii wax dhegaysanayey qabla an yarmiya shaydaanku intuusan tuurin ka hor inuu dabku ku dhaco biha bilkelimati almustaraqa kelimadii uu soo xaday ilaa saaxibihi saaxiibkiisa intuusan u sheegin waxaa dhici karta dabku inuu haleelo oo gantaalku uu ku dhaco intuu saaxiibkii u sheegin shaydaankii kale intuusan u sheegin rubama waxaa la arkay adraka shihaabu dabku inuu haleelo almustamica shaydaanki wax dhegaysanayay qabla an yarmiya shaydaanka intuusan u tuurin oo u gemin biha kelimadii uu soo xaday ilaa saaxibihi saaxiibkiisa intuusan u tuurin ayaa laga yaabaa dabku inuu haleelo fa yuxriqu shihaabkaasi hu shaydaankii uu gubo oo fursad uu ku gaarsiiyo kelimada saaxiibkiisa uu waayo oo shaydaankii meesha uu ku gubto waa dhici kartaa warubama waxaa la arkaa lam yudrik shihaabku shihaabkii dabkii inuusan haleelin hu ayilmustamica shaydaankii wax soo xaday wax dhegaysanayay mararka qaar inuusan waafaqinna waa dhici kartaa xataa yarmiya wey meeshaan saasaan yani u dabdinaynaa xataa yurma u idhig aniga xataa yarmiya wey masooyin saas idin dhigayna soo maha xataa yarmiya ilaa uu shaydaanku markaa uga tuuro biha bilkelimati almasmuuca kelimadii uu soo maqlu soo xaday ila aladii yeliihi shaydaanka la xidhiira mararka qaarna inuu dabkii ka fakado waa dhici kartaaho xoogaa uu kelimadii gaarsiiyo shaydanka isaga ka hoseeya kelimada uu ku tuuro ila aladii shaydaanka yelihi isaga ku xiga ila aladii kiina kaasna uu sii gaarsiiyo kan yeliihina yelihiga kale uu sii gaarsiina asna miduu ilaa kor saaran yahay ila ladii kii uu sii gaarsiiyo huwa isaguba asfala minhu ladigaa kasii hooseeya oo isagana sii gaarsiiyo xataa yulquha ilaa kelimadii iyaguna shayaadiinta ay u ridaan ila alardi saasay marka shayaadiintii kaleo dhulka joogtay iyo saaxiriintii dhulka joogay ay marka soo gaarsiinayaan warubama waxaa la arkaa qaala sufyaanu sheekhii sufyaan inuu yidhina fii riwaayatihi wey riwaayadiisa inuu sufyaan ku yihina waa dhici kartaa xataa tantahiya kelimadu ilaa ay ka gaarto ila alard saasay marka isu soo dhiidhiibaya ilaa kelimada ardayda ka gaarayso fa tulqa kelimadii lasoo dhegaystay oo malaa'igta laga soo xaday ayaa markaas waxaa lagu ridaa calaa fami saaxir ilaa saaxiriinta iyo shayaadiintu shaqa ka dhexaysa waa isla wada qaraan dadka isla dhibaan dadka isla dhibayaanoo shayaadiinta iyo suxaradu waa isla qaraabanayaan dadkaas masaakiinta ah la wada gaadigo masaakiintaasaa la wada gaadiyo waxaa ninkaan saaxirka ah oo bini aadamka ah saaxir ma jiro ilaa shaydaan ula shaqeeya mid saaxiru ma jiro leanna sixirka waxa u fududaynaya oo khidadka wax loo sixrayo habka u jeexayo o dhanba shaydaan wey qofka xogtiisa waxa u keenayana saaxirka waa shaydaanka wey shaydaankaas oo isagu mar walbo joogtaba kula sheega xogtana asna wuxuu kasii qaataa qariinka qof walba shaydaan qariinuu ilaahay la xiriiriyey qariinkaas marka hadduusan adkaar qofka uusan laazimin oo adkaar uusan ka akhrisan shayaadiinta kaleoo jinka ah qariinkii caadiga adiga lagugu lamaaneeyey oo aan kaa harayn qariinkaasi xogtaada ka qaadanaya xogtaada ka xogtii marka saaxirka u gudbinaya meelaha ad ka jilacsan tahay awqaadda aad jilacsan tahay awqaadda lagu haleeli karo xaggu u gudbinaa marka marka qaraabaa ka dhexeeya labadood sida qaraab waa shay qaraabkana waxaa keenaya marka midkan qariinka aho ilaahayba kugu lamaaniyey marka hore shaydaankii qariinka ahay xoguu bixina wuxuu u dhiibaa jinkan caadiga ah jinkan caadiga jinka caadigana xogta wuxuu usii dhiibaa saaxirkii oo doonaya inuu ku sixro uu xogta usii dhiibi marka waa jaranjaro laisla qaraabanayo jaranjaro laisla qaraabanayo khalqigan sida loo dhibo ayaa jaranjaradaas ay u samaysteen marka saddex jaranjaru mari qofka markuu kusixraayo saddexdaas jaranjaru soo mari laakiin marka adiga adkaarta laasimtid oo qur-aankaaga iska laasimtid oo hubkaagu kuu dhammaystiran yahay meeluu kuu soo maro arki maayo saaxirku meeluu kuu soo maro arki maayo laakiin haddaad iska dayacantao baylaha ad iska tahay qof walbaa iska kaa helaysa markaas baylaha haddaad iska tahay waa un waxa weeye neef ariyaho aan bowdi lahayn oo kale w neef dad ari aan bowdi lahayn oo meel baylaha laga helayo taasay la mid tahay marka wuxuu yidhi fatulqaa waxaa lagu soo ridi marka kelimadii xagga laga soo xaday calaa fami saaxiri saaxirkii afkiisaa lagu ridi fayakdibu saaxirkii marka asna waa been sheega macahaa maca alkelimati almustaraqa kelimadaa la soo xaday mici migeeda mi'ata kadbatin boqol beenuu ku dara asna boqol beenuu raacsiina marka waxaa dhici karta boqolkii been hal mar inuu run ka sheego halka meel uu runta ka sheegayna waa kelimadii la soo xaday halkaas mar oo runta uu sheegay ayuu suuq yeelanaa marka dadka ducafaau liimaanka ah iyo ducafaau lquluubka ah waa kii waagaas run sheega laleeyahy waagaas waa kii run sheega halkii xaboo la soo sheego waagaasa uu muddo ku qaraabanaa marka muddo ku qaraabanaa taasuu muddo uu carri ku kharibaa muddo dheer taasuu carri ku khariba markaasi dadkii marka ducafaau liimaanki waxay isku khaldayaan sixirkii iyo wixii fulaafulka ahaa iyo karaamadii owliyada isku khaldayaan marka qofku hadduusan cilmi ahayn oo cilmi uusan garanayn qalbigana iimaanku uu daciif ka yahay wuxuu leeyahy waa ahlu karaamo marka ninkaan wadaadkan wadaad ahlu karaamo illaa waa nin shaydaan iyo balaayo la qaraabto sixirkaas iyo balaayo oo fal laysla dhigay laysla qaraabanayo markaas awliye ilaahay wey kan waa ka maalintaa waxaa noo sheegay inay imaanayaan wixiina waa dhaceen maalintaasuu noo sheegay marka dhib cawaamtu waxay dhib ugu qabaan dadkaa suxarada ah oo jinka ku shaqaysanaya dadka ducafaa uliimaanka iyo ducafaa ulquluub yacni shabakaday ugu jiraan shabakadda intay ku jiraanna waa layska maali iyagana miskiinkana waxba ogeyn oo wax kastoo khaariqa ah khawaariqdu intaas uga qaybsantaa khawaariqulcaadaad midaa sixira midaa maaragtaa yani iska istidraaj oo qofkan isagoo faajira loo furaayo waxyaala khawaariqoo istidraaja noocaa jira noocaa karaamo ah mawaasiin ma haysto lagu kala saaro qofkan waa caami miisaan lagu kala saaro ma haysto wax walboo khaariqa caadaa wuxuu leeyahay waa karaamo dadkana karaamo haystaa marka shabakaday ugu jiraan dadkii cawaamta ahaa iyo dadkii ducafaa uliimaanka iska ahaa saaxirintaas iyo kuwa jinniga ku qaraabanay ayay shabakad ugu jiraan deer waana yeelan faykdib waa been sheegi marka saaxirkii macaha maca alkelimati almustaraqa kelimadii la soo xaday mi'ata kadbatin uu ku dari fayasduqu saaxirkii runuu sheegaa fii kadabaatihi aa loola jeeda beenihii uu sheegayo hal run ku darsana fii kadabaatihi beenihii uu sheegayey hal runuu ku waa halka runna midii la soo xaday yaquuluuna markaasi waxay leeyihiin dadkii asaga taageersanaayo raacsanaa waxay leeyihiin alad yukhbirna saaxirku nooma sheegin mimaa yowma kada maalinta sidaas wa kada maalinta sidaas yakuuna inuu dhacayo yakuunada waa taamaan ka dhigayna yakuunadu inuu dhacayo kada wa kada waxaas waxaas inay dhacayaan maalin hebla suu nooma sheegin wixiina suu sidii uma dhicin shabakaddu waa ku jira mar hadduu saas aamino shabakaddii ku jira bis way weli ninkaan ahlu karaamo way weli marka karaamada ku adeegsan ilaa waxa lagu halaagayo waxaa weeye qofkii waa dhibaato qofki waxaa laga yaabaa inuu intuu yani lasoo qabto oo yani meeshii la keeno u leeya karaama meesha i keentay u leey ilaa jina meesha keenay oo loo diray iyo sixir ayaa meeshii lagu keenay yakuunu waxaa dhacaya kada wa kada saas saas inay dhacayaan soo nooma sheegin fawajadnaahu sooma aanaan helin shaygii xaqan inuu xaq yahay saasay leeyihin marka kuwii asaga taarsa wixii xaq inay yihiin saaxirka sooma aanaan helin muxuuna sidaas u helaan lilkelimati liajli lkelimati kelimadii darteedina saas u leeyihin allatii kelimadaasoo sumicat min asmaa laga soo maqlay oo la soo xaday adigii kelima runta ahayd oo sheegayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني البصري قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عمرو بن دينار المكي عن عكرمة عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر ilaahay arrinkaa hadduu xukumo waa nafs isnaadeda waxba kama bedelin hadda isnaadka waxaan arki jirin bukhari asagoo wax ka bedel markuu soo celiyo xadaثanaa caliy bni cabdillaahi kii hore wuxuu a qaala xadaثanaa sufyaan kana waa sidoo kale cancamrin bisuu ka bedelay kii hore waa cancaneeyey inuu sida usoo celiyaa suurtagala cancanadaas bis ila mararka qaar uu sida sheekhu samay jiray oo isnaadku mar wuxuu usoo celiyaa kii hore cancana lagu wariyey inuu caddaynayo taxdiid kanoo xadaثanaa lagu wariyey xadaثanaa sufyaan qaala xadaثana camru can ikrm can abi hurayra ida qada allahu amra wazaada caliyu bna cabdillaahi fi hada اlisnaad ila isnaadku waa isagii caliy bn cabdillahi fi hada isnaad marka wuxuu ku ziyaadiyey walkaahini uu ku daray walkaahini haddi xaggee lagu daray xaggee munaasib ugu tahay waxay munaasib ugu noqon fatulqaa kelimadii waxaa lagu ridaa calىa fami saaxiri walkaahini kii khuraafiga ahay oo kaahinka ahaa iyo afkii saaxirkii ayaa kelimadii xaqaas lagu rido qala imam buخari raximه اlه taعala xadaثna cali bn abdillah اlmadini qala xadaثna sufyan faqaala wuxuu yihi sufyaan wuxuu yihi qaala camru camra wuxuu yihi samictu cikramata waa nafs اlisnaadi isagona waxba kama bedelan cali bn cabdillahi اlmadini sufyaan qaala qaala camru camra wuxuu yihi samictu cikrama asna wuxuu soo celiy samaacaas kii hore samacna can cikrama u ahaa cancanadas intaas soo celiy qaala camru samictu cikramata qaala xadaثna abu hurayra qaala wuxu yihi abu hurayra ida qada allahu اlamra وqاaل wuxuuna yihi علي بن عبد اللh في hada الاسناad wuxuu ku yihi عalى فm الsاaxiri saaxirka afkiisii qultu markaasaan waxaan idhi qultu yaa dhahaya عalي بن عبd للh الmadيni عalي بن عبd لh الmadيni yaa dhahaya waxay ka dhigan tahay qاala عalي بن عبd لh الmadيni عalي بن عبd لh الmadيni yaa wuxuu yihi qultu لسufyاana شheekhaygii sufyaan waxaan ku idhi aanta adiga miya samicta cmran sheekhaagii cmra ma adigaa maqlay qaala cmr inuu yihi samictu cikraman maqlay qaala cikrama inuu sii yidhi samictu aba hurayran maqlay saas maadaa isnaadka xadiiska ku maqlay qaala sufyaan wuxuu igu yidhi sheekhaygii nacam isnaadka sax wey saasaan ku wariy shuyukhday shuyukhda saasaan isnaadka ugu wariyay qultu lisufyaana sufyaanan hadda qultu yaa wata waa tilmiidkiisa cali bn cabdillahi almadini cali bn cabdillahi almadini wuxuu yidhi qultu lisufyaana waxaan ku yidhi ina insaanan ruux bini aadama rawaa canka xaggaaga wuxuu ka wariyey can camrin can cikramata can abi hurayrata wayarfacuhu weliba abu hurayra xadiiska inuu marfuuc ka dhigayo qultu lisufyaana sufyaana waxaan ku yidhi ina insaana ruux bini aadama ayaa rawaa canka xaggaaga sheekhu wuxuu ka wariyey can camrin can cikrama can abi hurayra wayarfacu abu hurayrana hu xadiiska inuu kor yeelay annahu abu hurayra qara'a inuu akhriyey aayadda markuu akrinayey furiqa inuu akhriyey xataa idaa furiqa can quluubihim qaaluu maada qaala rabukum furiqa biluqayn inuu akriy fuzica meeshii ahayd qaradii mutawaatirka mashhuurkeed xataa idaa fuzica can quluubihim fuzicadii furiqa inuu akhriyey abu hurayra saasaa laga sheegaya ka waran adigana mar waxaad noo sheegtay fuzica qaradii mutawaatirka ahayd ayaad noogu sheegtay qaala sufyaan markaasu wuxuu yidhi haakadaa sidaas ayaa qara'a camrun sheekhaygii camarana igu akriyo furiqa bira ana qira iska shaad qira'at alxasan albasri diw waa la aruuriy hadda kitaababa laga alifo qiraa'aadkii shaadka ahay oo dhan way wada daabacan yihiin qiraa'aadkii shaadka ahaa waxaa la daabacay midii oo xasan albasri xataa matbuuc midii xasan albasri tii acmashna waa la daabacay qiraa'aadkii shaadka ahay acmash waa akhrin jira isagana waa la daabacay marka middan waa qiraa'at alxasan ay ku jirtaa xasan albasri qiraa'aadkii shaadka ahaa qaala sufyaan wuxuu yidhi haakadaa sidaas ayaa qara'a camrun sheekhaygii camara saasuu igu akriyo xataa idaa furiqa can quluubihim biraaw ayuu akriyo falaa adrii marka anugu ma ogi samicahu camar haakadaa sidaas ra'daas miyuu ku maqlay am la oo shuyuukhdiisii kale ma ra'daasuu uga maqlay maza uu uga maqlay ma ogi laakiin saasaan uga maqlay qaala sufyaan sufyaan wuxuu yidhi wahiya qiradaasna qira'atu biraa ula jeedaahe qiradaas ra'dana qiraa'atuna waa qiradeennii mashaayikhda aan ka soo gurino waa qira'at alxasan albasri qirada uu leeyahy isnaad u haysaa qira'at xasan albasri qaala alimam albukhariyu raximah allahu tacaala baabu qowlihi tacaala hada midkan baabu qowlihi tacaala qowlka ilaahay u baab yahay ilahi uu yidhi walaqad kadaba asxaabu alxijri almursaliin walaqad xaqiiqe kadaba waxaa beeniyey asxaabu alxijri waa makaan ismu makaanin wey waa xijru hamuud reer hamuud meeshii ay degi jireen oo xijri la dhihi jiray asxaabtii deganaan jirtay asxaabtaasi waxay beeniyeen almursaliina maxaa loo jamciyey almursaliin ilaa hal rasuulay beeniyeen oo nabiy llahi saalix lianna man kadaba rasuula waaxida fakaanama kadaba jamiica arusul hal rasuul qofkii beeniyey wuxuu la mid yahay rusushii oo dhan inuu beeniyey oo kale qala imam bukhari raximah llahu tacala xadaثana ibrahim bn mundri walxisaami almadani qala xadaثana macnu macnu bnu ciisa albasriyu qala xadaثani malik can cabdillahi bni dinar almadani can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhum ana rasul اllahi salى allahu alيه wasalam qaala liasxaabi اlxijri liajli asxaabi اlxijri asxaabuulxijri cuquubadii ku dhacday darteed ayuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi laa tadkhuluu calaa haaulaai alqowm waa meeshii lagu halaagay asxaabuulxijri lagu halaagaye reer hamuud meeshii lagu halaagay ayuu soo maray nabiga saxaabadii sala allahu aleyh wasalam meeshaa ha gelino xadiiska horena dhowr goor aan usoo qaadan ilaa an takuuna inaad ahaanaysaan maahane baakina kuwo iska ooyey fain lam takunuu haddaadnan ahayn baakina kuwa ooyay oo ku cibro qaadanaya qoladan wixii ku dhacday falaa tadkhuluu calayhim qoladan dhulkii lagu halaagay dushooda ha u gelinina an yusiibakum karaahata an yusiibakum midlu ma asaabahum wixii ayaga ku dhacay oo asiibay masalkiis inuusan idin asiibin inuu idin asiibo kahashadeeda darteed ha u gelinina qaala imam albukhari raxima allahu tacala baabu qowlihi tacala hada midkana baabu qowlihi tacala qowlka ilahi u baab yahay ilahu yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim walaqad xaqiiqi aataynaaka waxaan ku siinay nabiy llahi maxamedu sala allahu aleyh wasalam sabcan toddobaan ku siinay toddoba aayadood toddobadaasoo min almathani min almukararaat toddoba aayadood oo salaad walba lagu akhrinayo o lagu soo celcelinayo waa suuratu alfaatixe ayaan ku siinay walqur'aana qur'aankiina waan ku siinay qur'aankaasoo alcaadiima ee weynaa qala imam bukhari raximah llahu tacala xadaثana maxamed bn bashaar huwa albundar qala xadaثana qundar qala xadaثana shucbat can khubayb bn cabdiraxman huwa alansariyu almadani waa ansaarigii reer madiino can xabsi bni caasimin waa cumarigii w aladi yantasib ila cumar bn khadaab can abi saciidin ibn اlmucalla dhowr goor xadiiskana waa soo marnay qaala wuxuu yidhi abi saciid ibn mucalla mara biyo nabiy nabigaa soo maray sala allahu alay wasalam walxaal ana usalli anuu tukanaya fadacani waa ii yeeray nabigu sala allahu alay wasalam falam aati nabiga uma tegin xataa sallaytu ilaa aan salaaddii ka dhammaystay oo salaaddii aan ka tukaday uma markaan salaaddii dhamaystay kabacdi ataytu nabiga u tegey sala allahu alay wasalam faqaala markaas rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi maa manacaka an ta'tiyanii inaad ii timaado maxaa kuu diiday faqultu waxaan kuntu usalli faqala markaasu rasulku sala allahu alay waslm wuxu yidhi alam yaqul ilahu ilahi ma dhihin miya ya ayuha aladiina aamanuu istajiibu lilahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyikum alaa ucallimuka maku baraa acdama suuratin suuradda ugu weyn suuraddaasu fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa haatay qabla an akhruja min almasjid intaanan masjidka ka bixin suuradda qur'aanka ugu weyn maku baraa fadahaba nabiyu nabigu sala allahu alay wasalam waa tegey liyakhruja si uu masaajidka uga baxo fadakartuhu ay ilcahda ballankiiyaan xasuusiyey nabigu sala allahu alay wasalam faqala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya asabcu almathani toddobada aayadood lagu celcelinayo salaadda marka la tukanayo waalqur'aanu alcadiim waa faatixada qur'aanka weyn oo la sheegayana waa faatixada aladii qur'aanka cadiimka ahoo uutiituhu qur'aanka cadiimka lay siiyey qala imam bukhari raximah llahu tacala xadaثana aadam aadam ibn abi iyaaski qala min afraadi الbukhari qala xadaثana ibnu abi di'bin moxamed ibn cabdiraxman ibni abi di'bin qala xadaثani saciid اlmaqburi can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qaal qala rasuulu llahi salى allahu alيه wasalam um اlqura hiya sabcu اlmathani wاlqur'aan اlcadiim ayada ah u yihi nabigu salى allahu alيه wasalam faatixadow qala imam bukhari raximah llahu tacala baabu qowlihi tacala hada midkan baabu qowlihi tacala qowlka ilaahay u baab yahay ilaahay uu yidhi aladiina jacaluu اlqur'aana cidiin aladiina kuwii jacaluu lqur'aana qur'aanka ka yeelay cidiina qaybo fara badan qur-aankii qaybo fara badan u yeeleeno qaybaha faraha badan waxa loola jeedo ayuu markaa noo sheegay sheekhu raximah llahu tacaala qaala alimaam albukhari raximah llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala qowlka ilahay markuu fasirayay sheekhu wuxuu yidhi almuqtasimiina markuu fasirayay kamaa anzalnaa cala almuqtasimiin kamaa anzalnaa sida hadda ka horba xaqa aan ugu soo dejinnay cala almuqtasimiina almuqtasimiin maxaa loola jeedaa aladiina xalafuu waa kuwii dhaartaa loola jeedaa oo wuxuu ka dhigayba min alqasam oo bimacna alxalif ah saasuu ku fasiray aayaddii kamaa anzalnaa saan ugu soo dejinnay xaqa cala almuqtasimiina kuwii isku dhaarsaday maxay isku dhaarsadeen calaa ihlaaki nebiyihim saalixin nebigoodii nebi saalixa inay dilayaan ayay isku dhaarsadeen oo markii la dhahayay qaaluu taqaasamuu billaahi lanubayitannahu wa ahlah oo markii isku dhaarsane lanubayitannahu waan miraynaa nebiyullaahi saalix wa ahlahu isagay ahladiisaba waa dilaynaa aayaddaas kalu ku fasiray bukhaari raximah اllahu tacaala kama anzalnaa calى almuqtasimiin wuxuu yidhi sheekhu aladiina xalafuu maxay ku dhaarteen calaa ihlaaki nebiyihim saalix nebigooda saalixa inay dilaan kuwii ku dhaartay kuwaasaa loola jeeda muqhtasimiinu wa minhu waxaana ka midahuu yidhi macnahaas macna alqasam aayadaha ku yimid waxaa ka mid yihi sheekhu laa uqsimu biyowmi اlqiyaama ayaa ka mid yihi laa uqsimu waxaan ku dhaartaa laadaa sila ah iska ziyaadaah laa uqsimu waxaan ku dhaartaa biyowmi alqiyaama yowma alqiyama ayaan ku dhaartaa ilaahi jala jalaaluhu ay uqsimu ayaa laga wadaa laadanu zaa'idad yacni sheekhu uu ka macneeyo ay uqsimu sida laa uqsimuba ay yani bimacna alqasam walxalif u tahay ayaa almuqtasimiinana bimacna alxalif u tahay saasuu la jeedaa sheekh wa tuqra'u waxaa kaloo aayaddan loo akhriyaahu yihi sheekhu laa uqsimu biyowmi alqiyaama la uqsimuna waa la akhriyaa oo laada dhan ba laska qira qabta lauqsimu la yidhaha lauqsimu biyowmi alqiyaama waa riwaayatun can ibni kathiir riwaaya ibnu kathiir laga wariyey waaba waxaa la leeyahay waa mutawaatirba qiradaas waaba mutawaatirba in la uqsimu la akriyo qira mutawaatira wey qaala imam albukhari raximah llahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala qowlka ilaahay markuu fasirayay waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin aayaddaa markuu fasirayay sheekhu wuxuu yidhi xalafa lahumaa iyadaba laga wadaa tii kalena almuqtasimiina xalafa aayadahaas o dhan macna dhaara laga wadaa aayadahaas o dhan ba waa dhaartay waqaasamahumaa shaydaankii nabiy llaahi aadam iyo umuna xawaa waa u dhaartay oo muxuu ugu dhaartay inii lakumaa la min annaasixiin wallahi waa idin naseexayn u khayran idin wadaa shaydaan ibliis ibliis ma shar mooye de khayr ma wadee xalafa lahumaa labadoodii u dhaartay walam yaxlifaa iyagu lahu ibliis uma aysan dhaaran waxa dhaaranaya waa iyaga ee nabiy llaahi aadam loolama jeedo waqaasamahuma iyag marka laleeyahay yani iyagiyaa dhaartay lagama wadee asagiyaa iyaga u dhaartaa laga wadaa qala imam الbخarي raximh الlahu taعalى w qaala mujaahidu mujaahid wuxuu yihi isaguna fii tafsiiri qowlihi tacalى markuu fasirayey taqaasamuu qaluu taqaasamuu biاllahi lanubayitanahu waahla markuu fasirayey ay taxaalafuu isku dhaarsada wey aan isku dhaarsanno ilahay aan isku dhaarsanno lanubayitanahu inaan mirayno nabiy llaahi saalix oo nabiga aan dilayno iyo isaga ahladiisba aan dilayno qala imam الbخari raximh الlahu taعalى xadaثana yacquub bn ibrahim huwa dawraci dowrqi weeye qaala xadaثna hushaymun wa hushaym ibnu bashiir saaxibu tadliis اlwaasidi qaala akhbarana abu bashrin wa jacfar bni abi waxshiyata almashhuur biabi bashrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma aladiina jacaluu lqur'aana cidiin qaala hum ahlu lkitaab kuwa qur'aanka cidiin qaybo fara badan ka dhigay ahlulkitaabu qaybaha maxaa loola jeedaa jaza'uuhu qur'aankii waxay u qaybiyeen ajzaa'an qaybo fara badan fa aamanuu bibacdihi qur'aanka qaybkii ka midana way rumeeyeen wa kafaruu bibacdihi saasaa loola jeedaa qaybaha qaybna way ku dhaqmeen qaybna waa ku kufriyeen qala imam الbuخari raximه الlahu taعalى xadaثna cubayduلlah بn muسى wاlkufi can اlacmaشhi can abi dabyan abi dabyan abi dabyan ibnu jundub wey abi dabyan ibnu jundub walaysa lahu fi صaxiixi الbukhari ila hada الxadiiث riwaayatan can ibni cabaas ayaana lagu qeydi markaas marka la leeyahay halkan xadiisu ku leeyahay صaxiixu الbukhaari ida kana yarwi can ibni cabaas wey oo markuu ibn cabaas wax ka qaado hadduu dad kale wax ka qaado waa leeyahay xadiis kale bukhaariga waa ku leeyahy وإdا kاna yrwي عن بن عabاs iبن عabاs hadduu wax ka warinayo halkan xadيث iبن عabاs fي صحيiح الbخاري uga wariyey أbي dayban hadduu yahay iبن jundub عن iبن عabاs رadي الlahu taعalى عanهuma كmا أنزلna عlى المqتaصimiin qaala markaasu iبن cabاs markuu fasiray wuxuu ku fasiray aamنوا ببacdi almqتaصimiinadi wuxuu ku khilaafay tafsirkii hore tafsir iبن cabاs uu keenay haddana bukhaarي كmا أنزلna saan qur'aanka ugu dejinay xaqa ugu dejinay عalى المqتaصimiina kuwii qur'aanka qaydiyey qaala wuxu yidhi ibn cabaas say u qaybiyeen aamanuu bibacdin qur'aanka qayb ka midana waa rumeeyeen wakafaruu bibacdin hum alyahuudu wanasaaraawi oo qur'aanka sidaas ula dhaqmay qala imam الbukhari raximah اllahu tacaala baabu qowlihi tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka lyaqin hadaa midkani baabu qowlihi tacaala qowlka ilaahay u baab yahay ilahiy u yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa ya'tiyaka alyaqiinu ilaa yaqiintu ay kuu imanayso rabbigaa caabud yaqiinta maxaa loola jeeda qaala imam الbuخaari raximah الlahu taعaalى qaala salim wuxuu yihi waa salim bn cabd لlahi bn cumare salim bn cabdلlahi cumar wuxuu markuu fasirayay yaqiinta alyaqiinu almowt wuu yihi ilaa geeridu kaaga imanayso cibaadadu xuduud ma lahan ilaa mowtku kaaga imanayo qaala imam الbuخari raximah الlahu taعaalى suuraة الnaxli hadihi midani suuraة الnaxli waa suuradda la yidhaha suuraة الnaxli bismi اllahi الرaxmaan الraxiim qaala imam الbukhaariyu raximah الlahu taعaalى fi tafsiiri qowlihi tacala sheekhu wuxuu ku yidhi ruuxu اlqudusi markuu sheekhu fasirayay wuxuu yidhi qul nazalahu ruuxu اlqudusi qur-aanka waxaa soo dejiyey ruuxulqudusaa soo dejiyey maxaa laga wadaa ruuxulqudus jibriil uu ku fasiray jibriil ayuu ku fasiray sheekhu qaala imam الbukhaariy raximah الlahu taعaalى wuxuu yidhi nazla bihi nazla bihi ruuxu اlamiin waa istidlaala bihada tafsir tafsiirkii hadduu rabaa inuu usoo deliishado ku xoojiyo marka muxuu leeyahay nazla bihi qur-aanka waxaa la soo degay aلruuxu اlamiin waa jibriil ruux الأmiin ayuu la soo degay qaala imam الbخarي raximه الlahu taعalى وqاala بن cabaasin cabdلlah بن cabas wuxuu yihi fi tafsiri qowlihi tacala markuu fasirayay fii taqalubihim aw ya'khudahum fii taqalubihim gedgedoonku waxay aamin ka noqdeen cadaabka ilaahay inuu ilaahay qabto fii taqalubihim markay adduunyadooda u gedgedoomayaan inuu dhab ilah ilaahu qabto اkhtilaafihim uu ku fasira iبn cabaas اkhtilaafihim isdhaafdhaafkoodo manaa ilaa umuurihim addunyawiya arrimahooda addunya markay mar aadayaan mar ka soo socdaan dhab inuu ilah yidhaah قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مجاهد مجاهد بن جبري في تفسير قوله تعالى qowlka ilahi markuu fasiraya tamiida تakafa'u ayuu ku fasiray وأlقىa في الأrضi rawaasiya an tamiida وأlقىa في الأrضi ilahay ardada dhexdeeda wuxuu dhigay oo arda ilaahay ku riday rawaasiya buuro qotoma buuro qotomu ilahay ardada ku abuuray xikmada buuraha loola jeeda maxay tahay an tamiida لأnlaa tamiida تakafa inaysan gadoomin ardadu buurahaasi waxa way ardada lagu celcelinayo inaysan ardadu gadoomin ayaa ilahay xikmadaas ayuu ilahay rawaasiday buuraha ilahay u qotomiyey qaala imam الbukhari raximah الlahu tacala fi tafsiri qowlihi tacala sheekh wuxuu ku fasiray mufraduuna markuu fasirayey laa jarama ana lahum الnaar wa anahum mufraduun laa jarama ana lahum الnaar waxaa xaqiiqa inay ahlu naar yihiin wa anahum mufraduun inay yihiin mufraduun marka maxaa laga wadaa maxaa loola jeedaa mansiyuuna fi الnaar naarta in lagu dhex halmaamo looga tegayo naartaa looga dhex tegiyo qaala imaam الbukhariyu raximah الlahu tacala fi tafsiri qowlihi tacala sheekhu wuxuu ku fasiray fii dayqin markuu fasirayay sheekhu walaa taku fii dayqin walaa taku ha ahaanin fii dayqin mima yamkuruun waxa ay hagardaamada ay kula kuu maleegayaan iyo shirqoolka ay kuu maleegayaan qalbi ciriiri dhexdiisa ha noqon oo qalbigaaga farfaro ilaha kuu heelinaya oo ilaha maaragtahay kuu nusraynaya yuqaalu waxaa la yidhaah u yihi sheekhu amrun dayqun wa amrun dayiqun marka luqa ahaan labadaba faclun iyo facilun intaba laga dhisaawo dayqun amrun way amarkaasoo dayqun ciriiri ah wa amrun way amarkaasoo dayiqunna waa la yidhi wadalika mithlu haynin wax fudud wahayinin sida loo yidhah oo kale oo labada midna takfiif midna tashdiidu walaynin wax jilacsan waa layinin wa meytin wax dhinta waa meyitin sida loo yidhah oo kale saas loo yidhah qala imam الbukhari raximah الlahu tacala fi tafsiri qowlihi tacala sheekh wuxuu ku yidhi qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas ayaa isaguna wuxuu yidhi tatafaya'u dilaaluhu أولم يروا إلى ما خلق الله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ذلاله أولم يروا ما يسان أركن مياه إلى ما خلق الله من شيء وحي إلهي أبورو أشياء تتفيأ حال أي إيلانيسو ذلاله ذلال كل شيء وهو الباهوسس كيسو مربد حوسكو إنو مريو ما يكون عبر قاتانو مركاسو ابن عباس وحكوفة سري تتفيأ تتهيأ تتهيأ ذاس لكن كتبته حيلي ولا في عني ولا في عني هيو tatamayalu sharaxa fiirin marka isagona uu sharxi doonaa kule qowluhu qaala bnu cabaasin tatafaya'u dilaaluhu tatahaya kadaa fiihi wasawaabu sida toosan tatamayalu la hoosku inuu marba dhinac u iilanayaa laga wadaa saas wey tamayalu marka saasaan ku saxaynaa تتفyأ dilaalhu tatamayأ tatamayalu tatamayalu dilaalhu hooseyaalkiisu marba dhinac shayl inay u eleelanayaan qaala imam الbuخari raximه الlahu taعalى fi tafsiri qowlihi tacala sheekhu wuxuu ku yidhi subula rabiki dulula markuu fasirayey faslukii faslukii shinni yahay mar oo qaad shinnidiyaa lala hadlaye subula rabiki rabbigaa wadooyinkiisa iska mar dululan xaalayhin wadooyinkaasi kuwa la fududay lagu sakhiray meeshaa rabto ayaad mariyo meeshaa rabtaad ka soo daaqi wey dhirtii aad malabka malabka aad ka samaynaysay bukhaari wuxuu yidhi marka qaala bukhaariyu laa yatawacaru calayha shinnada dusheeda kuma cuslaado makaanun makaan kuma cuslaado makaankaasoo salakatu ay marto meel kastay iska mariyo meel ka hor imaanaysa iyo meel ku cuslaanaysa mid ma jirto meel walba iska mariyo qaala imam الbukخaري raximh الlahu taعalى dululan ufasiri markuu leeyahay yaعni laa yatawacaru calayha makaanu salakat waa tafsiru liqowlihi taعaalى dululan taasuu fasiri dulul waxa laga wada amaakinta o dhan aa loo sakhirayo qaala imam الbukخaري raximh الlahu taعaalى wa qaala غayruhu waa ibnu cabaase ibnu cabaas kayrkiisu wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi taعalى markuu fasirayey faidaa qara'ta الqur'aana qur'aanka markaad akrinayso faاstacid biالlah ilaahay ka magan gal min ashaydaani arajiim shaydaanka naxariista ilaahay laga fogeeyey ilaahay ka magan gal markuu keyrku fasirayo wuxuu yidhi haadaa qowlkan ilaahay muqadamun wa mu'akharanu isugu jiraa qaybna waa la hormariyey macno ahaan qaybna macno ahaan waa la dib dhigay maxaa laga wadaa marka muqadam wa mu'akhar ulajeedada laga leeyahay maxay tahay yacni wuxuu ka wadaa xagga macnaha faidaa qara'ta alqur'aana faastacid biاllah qiraa'at اlqur'aan miyaa horaysa mase isticaadadaa horaysa xagga macnaha isticaadadaa horaysa ilaa qofku intuusan qur-aanka bilaabin wuxuu leeyahy acuudu billahi min ashaydan arajiim qira'at qur'an intuusan ayuu leeyahy marka wuxuu ka wadaa sheekhu alcibaaraة اlmu'akhara muqadamatun fi lmacna cibaarada hadda qur-aanku dib mariyey oo fastacid billaah ah macno ahaan iyadaa horaysa iyo camalanba wa tadbiiqan marka xataa lagu camal falayo qofku isticaadaduu hormarinaa kabacdi qur-aanka bilaabay akhrintiisa saasuu ka wadaabaya marka muxuu yidhi hada muqadamu wa mu'akharan uu yidhi lafdigan wuxuu yidhi muqadam waa mid la hormariyey wa mu'akhar mid la gadaal mariyey isagaba sii fasiro wuxuu yidhi wadalika sha'nigaasi wuxuu yahay ana alisticaadata magangelka shaydaanka ilaahay laga magangelayo marka qur-aanka la akhrinayo qabla alqiraa'a qirada waa ka horaysaa buu yidhi isticaadadu intaan qirada la bilaabin ayaa isticaado la samaynayo wa macnaaha isticaadada macnaheeduna marka la leeyahay isticaadaha la sameeyo shaydaanka ilaahay ha laga magan galo macnaheedu alictisaamu ku dhegid wey bilahi ilahay lagu dhego la cuskado waa in ilahay lagu dhego shaydaanka ilahay laga cuskado qala imam buxari raximah llahu tacala waqala bnu cabaasin cabdullah bn cabas wuxu yidhi fi tafsiri qowlihi tacala markuu sheekhu fasiraya cabd bnu cabaas tusiimuuna tarcawna ayuu ku fasiray wa minhu shajarun fiihi tusiimuuna wa minhu waxaa ka mid a shajarun shajarkaasoo fiihi tusiimuuna aad daajisaan xoolihiina geedo aad xoolihiina daajisanaysaan ayaa ilaahay biyihii idinkugu soo saaray wey tarcawna tarcawna ancaamakum nicmooleydiina aad daajisanaysaan wey geedaha qala imam الbخarي raximh الlahu taعalى fii tafsiri qowlihi tacalى sheekhu wuxuu ku yidhi shaakilatihi markuu fasirayay naaxiyatihi ayuu ku fasiray qul kulu yacmalu calى shaakilatihi qul waxaa tiraa nabiy llahi mxamedu salى اllahu alيه wasalam kulu mid walba oo dadka adyaanta iyo diimaha kala haysta yacmalu waa camal falaa calىa shaakilatihi calىa naaxiyatihi qof walba jihada uu ku socdo diintiisa iyo waxa uu doortay ayuu qof walba u camal falay aakhirana lagu kala bixi aakhiro ayaa lagu kala bixi suuraة اlإsrا ay aayaddani ay ku jirtaa marka waxay leyihin culimmadu waa yani nusaakhda xaggeeda hada min anusakh dadka bukhaariga qor laa min ashaykhi sheekha xaggiisa ilaa munaasaba meeshan kuma lahani munaasaba meeshan kuma lahani sheekha xaggiisa kama imani dadka fargurigii hore qorayey bukhaariga fargurigiisa hore qorayey ayaa meesha soo geliyey qaala imam الbukhaariyu raximah اllahu tacala fii tafsiri qowlihi tacala sheekhu markuu fasiraya wuxuu yidhi qasdu sabiili wa cala اllahi qasdu sabiili albayaanu ayaa qasdiga laga wadaa وعlى الlah ilahay dushiisa waxaa ahday qasdu sabiili bayaanu sabiil jidka toosan ilaha noo cadeeya jala jalaalu jala jalaalu isaga cadaynayo qaala imam الbخarي raximah الlahu taعaalى addif-u markuu fasirayay fiiha dif-un ayuu ula jeedaa fiiha ancaamta nicmoolayda waxaa ku sugan dif-unaa ku sugan addif-u maxaa laga wadaa addif-u ma stadfa'ta bihi wixii aad dugaashato wey xibnooliyin yani xoolaha nicmoolayda waxaa laga heli wax la dugaashado maxaa loola jeedaa waa harkahoodii harkahoodii xilligii hore la isticmaali jiray go-yaala laga samaysan jiray go-yaal ayaa laga samaysan jiray ladugaashado la dugaashadada la huwanayo qaala imaam الbukhaariyu raximah الlahu taعaalى fii tafsiiri qowlihi tacala sheekhu wuxuu ku yidhi takhawufin tanaqusin aw yaأkhudahum calىa takhawufin aw amase yaأkhudahum ma waxay aaminkan yihiin ilaahay inuu qabto calىa takhawufin uu ku qabto tanaqusin nusqaamin in ilaahay ku qabto oo hawshooda cumrigooda iyo caafimaadkooda wax walba ilahay ka nusqaamiyo wax walba ilahay uu ka nusqaamiyo qaala imam الbukhaariyu raximah الlahu taعaalى fii tafsiiri qowlihi tacaalى turiixuuna turiixuuna tasraxuuna markuu fasirayey imam الbukhaari wuxuu yidhi walakum fiiha jamaalu xiina turiixuuna wa xiina tasraxuuna walakum adinku waxaad leedihiin fiiha nicmoolayda dhexdeeda jamaalun qurux ayaad ku leedihiin hab qurxoon iyo isluub qurxoon ayaa idinkaga muuqanaya xiina turiixuuna markii nicmooleydii aad soo caraabinaysaan galabtii dadka xoololeyda ay yaqaaneen galabtii markii xoolaha ay soo gadoomaan oo iyagoo soo cabay oo soo daaqay iyo oo gadaalna uu ka taagan yaho ushii gadaal uu ka haysta uu ku heesayo waa meesha ugu fiicanee isaga la mari markaas meesha ugu fiican qurux wey, jamaal Ah, jamaal iyo la mari wey. ilahi marka wuxuu yihi jala jalaaluhu walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna waxiina tasraxuun waxiina waktigii tasraxuuna markaad yani aad foofinaysiin subxii markaad odada ka qaadaysaan oo daaqa wadaana qurux ay leed bilqadaati bilcashiyi ummadda hore ku fasiray turiix markaa caraabinay bilcashiyi galabta aad soo caraabinaysaan waxiina tasraxuunana bilqadaati uu ku fasiray waa aroortii marka marka daaqa loo sii wadow قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شيخ وحكير الأنعام لعبرة مركو فسره وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم إلى وحر جل جلاله واحد إسكال إذن سقنادي في الأنعام نعمولي دحدة واحد إذن سقنادي لعبرة نعمولي عبرة إذن كوسوغان حولها وحلو عبرة قاتل أيا كوسوغان وحر شيخ وهي أنعامته نعمولي مركي لفظ الأنعام تؤنث وانا لددقيا وتذكروا ama qur-aanku labadaba uu isticmaalay aayaddan hadda waxaa loo isticmaalay waina lakum fi lancaami lacibra nusqiikum mima fi budunihi mudakr mudakr mima fi buduni buduni lancaam suurat lmu'minuuna mima fi budunihaa ayaa loo isticmaalay oo mu'anas ah saasuu marka sheekhu ka wadaa markuu leeyahay wahiya tu'anahu wa tudakaru wakadalika sidaas oo kalea annacamu lafdu nacamna waa la mid ancaam kaliya ma ancaam tudakaru wa tu'anas wanacamu yudakaru wa yu'anas asna labada lafdiba saasuu leeyahay sheekh wakadalika sidaas oo kalea annacamu lafdu nacamna isagana waa la tadkiiriyaa waana la ta'niisiyaa wuxuu yihi sheekhu walancaamu lafdiga ancaamku jamaacatu nacam waay jamcu nacamiyuu ka wadaa markaa mar hadduu jamaacatu ku yidhaha jamcu nacami nacam oo lagu jamciyey ancaam lagu jamciyeyu qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala markuu fasirayay sheekhu aknaan markuu fasirayay wuxuu yihi wuxuu ka wadaa wajacala lakum min aljibaali aknaanan aknaanan taasuu ka soo qaatay wajacala lakum ilahi wuxuu idin yeelay min aljibaali buuraha xaggooda aknaanan dugaallo waxyaalo buura aad dugaashataan ayuu ilaahay idin dhisay oo ilahay idin sameeyey wuxuu yidhi aknaan waaxiduha mufradkeedu kinun waayo waa hal dugaal aknaanna dugaallo fara badan wey kinun ayaa mufradkeeda la yidhaahdo kinun wadalika midlu ximlin mid la xambaaray iyo wa axmaalin kuwa badan oo la xambaaray ficli afcaal lagu jamciye qala imam bukhari raxima llahu tacala fi tafsiri qowlihi tacala markuu fasirayy bishiqi اlanfusi markuu fasirayy lam takunuu baaligiihi ilaa bishiqi اlanfusi oo geelu markaa xooli yani wuxuu idin qaadi meelo fogfogu alaabtiina u qaadi oo adnaan gaari karin ilaa bishiqi اlanfus inaad ku gaartaan mahale nafafyaalka dhibaatadooda iyo mashaqadooda inaad ku gaartaan maahane meel aadnaan gaari karin yacni wuxuu ula jeedaa ilaahay almashaqa ilaa bishiqi alanfusi ilaa bimashaqati alanfusi nafta mashaqadeeda maahane qaala alimaam albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacala sheekh markuu fasiraya wuxuu ku yidhi saraabiila taqiikum alxara wa saraabiila taqiikum ba'sakum markuu fasirayey wa jacala lakum saraabiila ilahay wuxuu idin yeelay saraabiil saraabiil maxaa loola jeedaa qumus khamiisyaal ayuu ilahay idin yeelo ilahay idin abuurayu khamiisyaalkaasoo taqiikum idinka dhowrta alxara kulaylka kulaylka idinka ilaalinaysa wuxuu yidhi sheekhu wa amaa saraabiila saraabiila taqiikum alxara wa saraabiila taqiikum ba'sakum wuxuu yidhi wa amaa saraabiila taqiikum ba'sakum saraabiil taqiikum idinka ilaalinaysa ba'sakum baaskiina baaskiina idinka ilaalinaysa fa innahaa saraabiisha labaad adruucu cabuurbiraadyaalka oo lagu dagaalama laga wadaa yidhi taas khamiis caadiya lagama wado waa caburbiraadka ba'sakum idinka celinaysa ka fahmiye waa midda markaa caburbiraadka bir yani fallaaraha iyo dhagaxda iyo laysaga celi jiray xilligii hore taasaa middaa labaad laga wadaa yuri sheekhu qala imam albukhari raximah llahu tacala fi tafsiiri qowlihi tacala sheekhu markuu fasirayay dakhala baynakum tattakhiduuna aymaanakum dakhalan baynakum tattakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan aymaanakum dhaariyaalkiinnii dakhalan fasaad fasaadi waxaad ku gaartaanoo dadka xoolahoodii aad ku xalishataan waa dhaar beenaadkii wey dakhalan fasaadaad ka samaysanaysaan dhaartii fasaadkaasoo baynakum dhexdiina ahaaday sheekhu wuxuu yidhi kullu shayin lam yasixa fa huwa dakhl wax walboo aan ansixinoo baadil ah dakhala la yidhaha fasaad wey dhaartii fasaad loo isticmaalayo dhaarbeenaad lagu dhaaranayo qala imam bukhaariyu raximah llahu tacala waqaala bnu cabaasin cabdullah bnu cabaas wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala xafadatan markuu fasirayey wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada ilaahay zawjooyinkiina wuxuu idinkaga yeelay baniina waxafada baniin iyo xafaduu idinkaga yeelay xafadada marka maxaa loola jeeda wuxuu yidhi ibnu cabaas man walada rajulu way xafadada ninku carruurta uu dhalay ayaa laga wadaa uu yidhi xafada laakiin sida mashhuurkaah kaas ugu khilaafay tafsiirkaniyo sida mashhuurkaah waxaa weeye xafada in laga wado waladulwalad in laga wado xafadada waladulwalad waxaa la yidhaha fulaanun xafiidu shaykhi hebel waa sheekha xafiidkiisii macnaa ilmihiisa ilmihiisii wey qofka ilmahaagu ilmahaysii dhale awowahaad u tahay ayaa xafiid la yidhaha hada huwa tafsir lmashhuur tafsiirka mashhuurkaah waa sidaa ibnu cabaas markaas wuxuu ku fasiray xafadada man walada rajulu ilmaha aad dhashay naftooda xafado waa la yidhahu leeyahy ibn cabbaas carruurta aadan yani awowaha u ahayn oo adiga owlaadu sulbiga ah xafado waa la yidhaahu qaala alimaam albukhaariyu raximah llahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacala sheekhu wuxuu ku yidhi assakaru maa xurima wixii la xarimayo oo min amaratihaa hamarati nakhiil geetimiraadka mirihiisii wixii la xarimay ayaa sakar loola jeeda tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasanaa aayaddaasuu fasiri markaasi tattakhiduuna minhu sakaran timirtii waxaad ka samaysanaysaan wax lagu sakhraamo waa qabla taxriimi alkhamri khamrada intaan la xarimin aayadihii soo degayay wayo wax lagu sakhraamo ayaa timirtii iyo cinabkii aad ka samaysanaysaan wa risqan xasanana waa ka samaysataan risaaqad wanaagsan markaasuu aayaddaa markuu fasiray wuxuu yidhi assakaru sakar waxaa laga wadaa maa xurima min hamaratiha tamarat nakhiil tamarat nakhiil wixii la xarimay waxaa la xarimay waxaa jeeda waa cinabkii oo laga samaynayo khamro kaasaa sakarka laga wadaa huli jeeda wa risqu lxasanna maa uxilla risqu lxasanna waxaa laga wadaa yidhi wixii xalaasha ah oo dhinaca timirta ka imanaya oo wax xalaasha ah dhinaca timirta ka imanaya maxaa mooye waa cinabkii oo markaa loo bed laga samaynayo khal khalku hadda waa xalaal kaas khalka laga samaynayo xalaal taas ula jeeda qaala alimaam albukhaariyu raximah llahu tacaala waqaala bnu cuyeynata ibnu cuyayna wuxuu ka wariyey can sadaqata huwa abulhudayl weye sadaqatu ibnu lfadli almarwasi lagama wado sadaqatu ibnu lfadli almarwasi lagama wado kaa lolama jeede waa sadaqatu abulhudayl waa sheekh yani mutaabacaadku sheekhan u isticmaalaa iyo shawaahidda ibnu cuyayna can sadaqa markuu ka warinayey abulhudayl markuu aayaddan fasirayay ankaahan walaa takunuu kalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaaha walaa takunuu ha ahaan inuu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala kalatii islaantii oo kale naqadat ghaslaha wixii ay samaynayso o dhan dib u furfurtoo burburisay min bacdi quwatin awood ka bacdi markay samayskii si fiican ay u samaysay kabacdii xoog isugu xirxirtay ayay haddana waxay ka dhigi ankaasan waxyaalo la furfuray dibay usoo furfuray haddana soo burburinay wuxuu yidhi marka sadaqa markuu fasirayey hiya gabadhani kharqaa'u gabadh caqli daranay ahayd dabaal ah mid dabaalaheedu magaalada maka joogta kaanad gabadha dabaasha waxay ahaan jirtay idaa abramat markay sugto ghaslahaa samaynteeda derinta iyo waxay samaynayso markay si fiican u sugtay ku dadaasho naqadatu waa furfuri jirtay dib haddana ka furfuri jirtay marka maxaa loo jeeda acmaashiina dib ha ka fasaadinina acmaashii aad samaysaan ilahi ugu dhowaanaysaan waxyaalaha fasaadinaya ka ilaaliyo qaala imam الbukhari raximah اllahu tacala wqala ibnu mascuudin cabdullah bn mascuud wuxuu yidhi fii tafsiri qowlihi tacala markuu fasirayey aummatu alummatu markuu fasirayey ina ibraahima kaana ummatan qaanitan lilah aayaddaas ula jeedahay ina ibraahima nabiy llahi ibraahim kaana ummatan nabiy llahi ibraahim ummaduu ahaa ummaduu ahaa maxaa loola jeeda alummatu mucallim اlkhayr khayrkuu dadka bari jiraa loola jeeda dacwaday diinta ayuu dadka gaarsiin jiray mucallimu lkhayr u ahaa wlqaanituna ina ibraahima kaana ummatan qaanitan lilah qaanitan taasna almudiicu qofka ilaahay adeecsan ayaa laga wada qala imam bukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun baabu qowlihi tacala hada midkan baabu qowlihi tacala qowlka ilaahay ayuu u baab yahay ilahi u yidhi waminkum man yuraadu ilaa radali اlcumr waminkum idinka waxaa idin ka mida man ruuxaa ka mida ruuxaasoo yuraddu loo celinayo ilaa ardali اlcumuri cumriga midkiisa liita cumriga midka ugu liidnaanshaha badan qof loo celinayaa ka mida oo inta la gaboow la gaarsiiyo da la gaarsiiyo da'daas marka haddii la gaarsiiyo natiijada ka dhalanaysa maxay tahay likay laa yaclama bacda cilmin shay-an qof wax og oo xiskiisu taam yahay oo caalima hadduu rabo ahaan jiray waa isku dhex mukhtalidun oo isku dhex yaaci waxba ogaan marka ardalul cumurku ma fiicna waa laga fiicna waa laga ducaystaa nabigu sala allahu alayh wasalam waa ka ducaysan jiray ilaahu ardalulcumur hay gaarsiinin uu nabigu dhihi jiray sala allahu alayh wasalam maxaa yaele haddii adiga yacni sagaashan iyo boqol iyo lagu gaarsiiyo adduunyana aadan waxba ka samayn karin aakhirana aadan ka cibaadaysan karin inaad iska tagtaa roon maca xusni alkhaatima adigoo ilaahay khaatimo wanaagsan ka baryaya inaad adoo xoog la iska tagto iska dhimato nafcigu taasuu ku jira laakiin bini aadamkii ayagu waxay iska jecel yihiin lafa lafaya maqaar basariirta aan ku ahaaday ka taaganta weligaas adduunyada adduunyada waxay ka mid tahay shaaniga khayaanadeeda waa dulli baashan dadka waa sixri wax uu qabanayo ma lahan adduunyana ma haysto aakhirana ma haysto wuxuu ku leeyahay aan isaga maqaarooba sariirta mar maxaa tiri mar haddii kaadidii lagaa qaadayo oo saxaradii lagaa qaadayo oo dadka aad dhibayso oo cibaado iyo cilmi midna aadan haynin in ilaahay maca xusni alkhaatimo adoo warsanaya adoo awooddaada leh xusnulkhaatimana ilaahay ku siiyey ilaahay ku oofsadaa ku ron taasuuna nabigu ku ducaysan jiray sala allahu alay wasalam marka yaan la dhihin oo la niyeysanin aan isaga balola sariirta korkeede ilaahna gaarsiin ha lagu ducayso ardalcumar haddaa balosho maxaa tiri cidaa waxu tara dhib maahana wax kale kuma qaybsanida dhib maahana wax kale kuma qaybsanida ilahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi waminkum waxaa idin ka mid a man ruuxa ka mid a ruuxaasoo yuraddu dib loogu celinayo ilaa ardali اlcumri cumriga midka ugu liidnaashaha badan likay laa yaclama bacda cilmin shaya علمي كذا سي وسن وحبا اوغانو قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل وتبوذك البصري قال حدثنا هارون هارون ابن موسى هارون ابن موسى ابي عبد الله الاعور النحوي البصري شيخ نحو يا بصري هاو عن شعيب وشعيب بن حبحب مر انس سو سعدي انس كقاضي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجر يدعو انه كدعيسو اعوذ بك من البخل والكسل ilaahu bakhiiltinimo iyo wehsi iyo wa ardal ulcumri cumriga midka ugu liidnaashaha badan ayaan ilaahu kaa magan gala ardalcumrika kaasood waa midkaa qofkaan waxba sariirta iska saaran wuxuu og yahay iyo wuxuu qabanayo midna aysan jirin nabigu waa ka ducaysay sala allahu aleyh wasalam ducadiina ilahi waa u aqbalo lixdan saddex sano waa kii nabiga ilahi ku oofsaday jala jalaalih وعdاaب الqبr عdاaب الqبrina ilah waa kaa magan geli وفitnaة الdajaal dajaal fitnadiisa ilah waa kaa magan geli وفitnaة الmaxya والmamaat nolosha fitnadeeda iyo gerida fitnadeedana ilah waa kaa magan geli allah subxanaه وa taعalى